Cudurrada faafa waa cudurro la is qaadsiiyo kuna faafa bulshada dhexdeeda una gudba qofba qofka kale iyaga oo ku faafa siyaabo kala duwan. Cudurradan ayaa ah kuwa saameyntooda wata haddii aan laga feejignaanin. Qaar ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaadka ee degmada Dobley ayaa iga warbixiyay cudurrada sida fudud ugu faafa bulshada dhexdooda iyo siyaabaha lagu yareyn karo.
bahda sunguni een, een, warbaahinta waa mahadsantihiin howl adag baad haysaan sababta abaraarujinta waxay ka qayb tahay caafimaadka iyo wacyigelinta dadka Een, cudurka xiiq dheer ama whooping cough afka qalaad lagu dhahaa waa wuxuu ka mid yahay cudurrada halista ah dee aan lagu baraarugsanayn waa cudur faafa oo aad u faafa Ee, cudurkan horta waxaa sababa bacteria pertussis la dhahaa Een, wuxuu ka galaa bani aadamka afka Een, waxaana lagu kala qaadaa sida hindhisada qufaca iyo waxyaalahaasa lagu kala qaadaa wuxuuna ku tarmaa markuu ruuxa afka ka galo ilmaha yaryara inta badan ugu daran afkuu ka gelayaa waa ee, ee, waxaa la dhahaa airborne diseasekan uu ka mid yahay Een, waa bacteria sababta sida aan kuu sheegay oo markay bacteriadaas een, een, ruuxa ku dhacdo een, ruuxa kale wuxuu ugu gudbin karaa inuu qufaciisa ama hindhista ama waxyaalahaas kale cudurkani daaweyntiisa ugu habboon waa ka hortagis ka hortagistaasoo ah wuxuu leeyahay vaccine ha lagaga hortagaa tallaal oo keliya ha lagaga hortagaa walaal bismillah horta ilaahay hanaga hayo cuduradan faafa ee adduunkuna hadda xanuunada way iska bateen waxaan dhihi lahaa horta awalan taxadar ilaahay baa horta tala la saarani marka koowaad marka labaadna in la taxadaraa muhiima waxaa looga hortegi karaa kow horta nadaafada lagu dadaalo guryaha iyo goobaha ganacsiga iyo meel walba ilmaha iyo dadka waaweynba nadaafada lagu dadaalo tan kale iyada oo mar walba dhakhaatiirta lala socdo oo dhakhaatiirta qofku markuu xanuun ka dareemo ama ilmihii lagu arko in dhakhaatiirta lala tashaday u baahan tahay marka waxaan dhihi lahaa kolley eh, waxaa looga hortegi karaa oo arrintaas lagaga lagaga badbaadi karaa ilaahay baa wax badbaadiyee waa taxadar iyo in mar walba dhakhtarkaaga lala socdo oo dhakhaatiirta lala socdo marka waxaan dhihi lahaa wax awalan bulshadu kolka hore waa inay dhakhaatiirta la socdo saasaan dhihi lahaa